ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوخ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhawaada dhegaystayaal barnaamijka dhacdooyinka dunida ah oo maalin kasta marka laga reebo jimcaha aad ka dhegaysataan warbaahinta islaamiga alfurqaan waa sagaaliyo tobanka bisha afaraad sannadka kun afar boqol afartan iyo lix hijriyada qodobada maanta oo talada barnaamijka aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid ah duqeymaha yuhuudda ee ka dhanka muslimiinta reer khaza oo galay maalintii saddex boqol siddeetan iyo labaad oo xiriira iyadoo ay dhaceen iska hor imaaday dhex maray ciidamada gumaysiga yuhuudda iyo kooxaha muqaawamada falastiiniyiinta diyaaradaha yuhuudda oo duqeymo culus ka fuliyey magaalada bayruud ee caasimadda dalka lubnaan dowladda ruushka oo sheegtay inay burburisay diyaarada daroonis ah oo weerar ku soo qaaday gudaha dalkaas dab ka kacay xarunta shirkad filtaraysa shidaalka oo ku taalla dalka suuriya duqayn diyaaradeeda oo ka dhacday magaalada dimashik ee caasimada dalka suuriya toddobiyo toban xubnood oo ka tirsan urur ka dagaalama filibiin oo xabsidaan lagu xukumay sidoo kale barnaamijka waxaad ku dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan maxay ka dhigan tahay kusoo biiritaanka sargaal sare oo ka tirsan r s f milatariga suudaan ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida
وحين تحلق التقوى سبحان الذي أسرع عرفت الله في غرسي وما قدمت من أمسي وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت الله عرفت الله عرفت الله عرفت الله عرفت الله
waa hagaag qodobadaas oo idil goordhow ayaa soo gudbi doonaa insha allah aynu ku horreyno qodobka ugu horreeya ee barnaamijka duqeymaha yuhuudda ah ee ka dhanka muslimiinta reer khaza ayaa weli halkooda ka sii soconaya iyadoo ay dhaceen iska horimaadii dhex maray ciidamada gumaysiga yuhuudda ah iyo kooxaha muqaawamada falastiiniyiinta haddaba wararkii ugu dambeeyey waxaa soo jeedinaya cabdiraxmaan beder assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan waxaad ku soo dhowaataan xubintaan uga hadalno wararkii ugu dambeeyey ee duqeymaha yuhuudda ee ka wadumarinka khaza waxaan maanta oo talaada ah dhanka kaanu ku beegan maalinkii saddex boqol siddeetan iyo labaad oo xidhiidh ah aan warbixinteena maanta idinkugu soo gudbin doonnaa duqaymo afar iyo labaatankii saacaynu soo dhaafnay ka dhacay marinka khaza dagaallo xooggan oo lagu jebiyey askarta saynada yuhuudda iyo tilikoobka saraakiishii ugu sarraysay yuhuudda ee lagu dilay dagaalka khaza haddaba aan ku horreyna duqaymaha diyaaradaha dagaalka ee maamulka saynada yuhuudda waxay duqayn aad u xooggan ka geysteen deegaanka beytlaahi ee waqooyiga marinka khaza waxaana halkaasi ku shahiiday dadaado fara badan oo shacab ah halkaee dhaawacmin kuwa kale wararka ayaana waxay intaa ku darayaan in ciidanka yuhuudda ee goodoon adag ku soo dhogeen deegaanka iyagoona diiday in halkaasi ay wax soo galaan islamarkaana ay wax ka baxaan agagaarka isbitaalka kamaal cadwaan ee magaalada khaza ayay sidoo kale ciidanka yuhuudda ka geysteen duqin aad u xoogan waxaana halkaasi ku shahiiday dadaado fara badan oo shacab ah halkaee dhaawacmin kuwa kale jaamacad ku taala deegaanka beytlaahi ee waqooyiga khaza iyo sidoo kale ciidanka yuhuudda ku garaaceen madaafiicda goobta waxaana halkaasi ku sugnaa dadaado fara badan oo shacab ah kuwaas waa naysan meel ay gabaad ka dhigtaan oo ay ka galaan duqeymaha ciidanka yuhuudda madaafiicda iyo ciidanka yuhuudda halkaasi ku garaacinayana waxaa ku shahiiday dadaado fara badan oo shacab ah waqooyi galbeed magaalada rafax ayuu sidoo kale ciidanka yuhuudda ku garaaceen duqeyn aad u xoogan oo ay dad badan dhimasho iyo dhaawac ku noqdeen sidoo kale ciidanka yuhuudda waxay rasaasooda uga qaadeen guryay dad shacabaa degan yihiin oo ku yeela waddada axmed yaasiin ee magaalada khaza waxaana halkaasi ka dhashay khasaare kala duwan oo soo gaaray dadkii guryahaas deganaa madarse ay ku sugnaayeen dad barakacyaal la islamarkaana ku taalay xerada jabaaliya ee waqooyiga khaza ayay ciidanka yuhuudda ku garaaceen duqeyn aad u xoogan waxaana duqeyntaasi ku shahiidiyey sida la soo warinayo toddoba ruux oo shacab ah halkae dhaawacmeen kuwo kaloo fara badan sidoo kale markas ay ku sugnaayeen dad barakacyaal ah oo isna ku yaala isla xerada jabaaliya duqeyn ay ciidanka yuhuudda ka fuliyeen waxaa ku shahiiday toban ruux oo shacab ah halkay dhaawacyo kala duwan soo gaareen kuwo kaloo fara badan laba guruu ku yaala xaafadda sheekh ridwaan ee magaalada khaza duqan ay ciidanka yuhuudda ku bartilmaameysadeen waxaa ku shahiiday dadaado fara badan oo shacab ah halkay dhaawacyo kala duwan soo gaareen kuwo kaloo fara badan duqaymo kala caynna oo saacadii lasoo dhaafay ka dhacay marinka khaza ayaa waxaa la soo warinaya inay ku shahiideen wax ka badan konton iyo toddoba ruux oo afartan iyo afar ka mid ay ku shahiideen waqooyiga marinka khaza halkii ay jireen tobannaan kale oo dhaawacyo kala duwan ay soo gaareen ciidamada saynada yuhuudda ayaa waxay xerada jabaaliya ku gubeen waxaanay gubashadan imaanaysaa ka gadan markay ciidanka yuhuudda duqayn xoogan oo loo adeegsaday madaafiicda goobta ay ku garaaceen madrasada oo ay ku sugnaayeen dadaado fara badan oo shacab rayd ah waxaana halkaasi ku shahiiday dad fara badan oo shacab ah halkay dhaawacmeen tobannaan ruux oo kale iyadoo tani ay sii kordhinaysa tirada madaarista ay ciidanka yuhuudda duqeeyeen tan iyo markii ay dullaanka ku soo qaadeen waqooyiga khaza labadii maalmoodii ugu dambeeyey ayaana waxay ciidanka yuhuudda gubeen isla markaana ay burburiyeen saddex madraso ay dad barakacyaalla ku sugnaayeen madaaristan ayaana waxay kala yihiin madrasatu kuweyt madrasatu xalab iyo madrasatu xamed oo dhammaantooda ahaa madaarista ugu waaweyn ee ku yaala xerada jabaaliya waxaana duqeyntooda iyo gubitaankooda loo xil saaray guutada khafcaati ee afar boqol soddon iyo labaad oo ka mid ah guutooyinka milatari ee saynada yuhuudda mana jirto maalin ay qoraxda u soo baxda reer khaza ilaa waxay ciidanka gumaystaha yuhuudda ku kacaan xasuuq hor leh ama xasuuqyo tiro badan oo ay ku shahiideen dad aadu fara badan oo shacab rayd ah tan iyo toddobadii bishii oktoobar ee sanadkii labada kun saddex iyo labaatankii waxay ciidanka yuhuudda guud ahaan marinka khaza ku burburiyeen wax ka badan boqol iyo labaatan madraso oo ay gabaadsanayeen kumanaan ruux oo shacab ah waxaana ku shahiiday dadaadu fara badan oo shacab rayd ah halka ay dhaawacyo kala duwan soo gaareen kuwo kaloo fara badan khamiistii aynu soo dhaafnay ayaena ahayd markii ay ciidanka yuhuudda xasuuq daran ka geysteen madrasada abuu xuseen oo ku talay xerada jabaaliya waqooyiga marinka khaza boqolaal qof oo shacaba ayaana halkaasi dhimasho iyo dhaawac ku noqotay dhanka kale dagaallo culus ayaa waxay ka dhaceen qeybu ka mid ah deegaanada qidaaca khaza waxaana halkaas isku fara saaray dagaalyahanada waxiska caabinta falastiiniyiinta iyo ciidamada soo duulayaasha yuhuudda iyadoona laisku adeegsaday hubkan noocidiisa kala duwan muuqaal kooban oo ibaysay guutada alqasaam waa garabka milatari ee muqaamada ayaana lagu soo bandhigayaa weeraro kala duwan oo ciidamada yuhuudda lagula beegsaday deegaanada marinka khaza weerarada lagu soo bandhigaya muuqaalka waxaa ka mid ahaa weerar kaansi ah oo ay dagaalyahanada alqasaam ku beegsadeen askari ka tirsan ciidamada yuhuudda oo ku sugnaa xaafadda sheekh ridwaan ee magaalada khaza goobtaas ayaanu ku quurbaxaya askariga kadib markii haleesho rasaasta askarigan ayaana wuxuu waa mid dul saaran mid ka mid ah taangiyaday ciidanka yuhuudda la soo galeen marinka khaza waxaa sidoo kale muuqaalka lagu daawan karaa weerar qarax ah oo lala beegsaday gaari ciidan oo ay la socdeen askarta saynada yuhuudda xilli uu gaarigani ku socdaalayay waqooyiga khaza ayuuna qaraxani la kulmay sidoo kale waxaa muuqaalka lagu soo bandhigayaa weerar madaafiic loo adeegsaday oo ay dagaalyahanada alqasaam ku begsanayaan fadhiisinaya ciidanka yuhuudda ku leeyihiin waqooyiga magaalada khaza weerar kamiinna iyo sidoo kale ciidanka muuqaamadu mar kale la bigsadeen askar ka tirsan ciidamada saynada yuhuudda oo ku sugnaa galbeedka magaalada khaza waxaana halkaas lagu gaarsiiyey askarta yuhuudda khasaaro xoogan oo dhimasho iyo dhaawac iskugu jira ciidamada muqaamada ayaana waxay weerarkan jidgalka ku gubeen laba gaari oo kale ah kuwa cagafcagafta loo yaqaano iyo sidoo kale gaari gaashaaman dagaalyahanada muqaamada ayaana waxay gawaadhadan la egteen gantaalka alyaasiin boqol iyo shan oo ka mid ah gantaalada casriga ay farsameeyeen dagaalyahanadooda wararka ayaa waxay intaa ku darayaan in rag hubaysan oo ka tirsan guutada alqasaam ay toogasho ku dileen sargaal ka tirsan ciidamada yuhuudda xilli uu kormeer ku sameynaya waqooyiga marinka khaza ugu dambayntii kadib markay ciidanka yuhuudda duulaan xagga dhulka ay ku soo qaadeen guud ahaan marinka goodoosan ee khaza labaatan iyo toddobadii bishii oktoobar ee labada kun saddex iyo labaatanka kuwaasoo ay geysanayeen dhallinyarada difaacanaya dhulkooda iyo dadkooda waxayna ciidanka yuhuudda dullaanadani ku waayeen askar iyo saraakiil badan oo ciidamadooda ka tirsan waxaana tirikoobkani ku soo gudbin doonnaa haddii uu allah idmo saraakiisha ugu caansan ee ciidamada yuhuudda looga dilay dagaalka sanadka jirsaday ee ka soconaya marinka khaza korneel digsa sargaalkan wuxuu ka tirsanaa ciidamada maamulka saynada yuhuudda waana sargaalkii ugu dambeeyey ee maalin koor lagu dilay marinka khaza warbaahinta yuhuudda ayaana sheegtay in digsa uu ahaa sargaalkii ugu darajada sareeye ee lagu dilo dagaalka marinka khaza wuxuuna ka mid ah afar sargaal oo weerar ka midn ah lagu dilay kaasoo ka dhacay xerada jabaaliya waqooyiga marinka khaza korneel asaaf xamaami ninkan oo ciidanka gumaystaha yuhuudda ku soo biiday labada kun iyo kowdii wuxuu u soo qabtay xilal kala duwan xilkii ugu dambeeyey uu qabtayna waxa uu ahaa taliyaha guutada koonfureed ee qaybta khaza siday wararku sheegayaan ninka meydkiisa weli waxaa gacanta ku haya kooxaha wax iskacaabinta falastiiniyiinta korneel yunatan sargaalkan wuxuu taliyo u ahaa guutada nahal waana mid ka mid ah guutooyinka lugta ee weerarada rasaaseynta ka geysanaya marinka khaza waxaana la dilay korneelkani bilowgii dagaalka ay yuhuudda ku soo qaaday marinka khaza waxaana uu ku sugnaa xilligii la dilayey macbarka karama muushlaym ee koonfur bari magaalada khaza korneel leobar sargaalkanisna waxaa la dilay bilowgii dagaalka taariikhdu markay hayd saddexii tobankii oktoobar labada kun saddexiyo labaatankii wuxuuna ku dhintay iskorimaad ay ciidankiisu la galeen kooxda wciskacaabinta falastiiniyiinta ee ka dagaalama deegaanada daanta galbeed geeridiisa ayaana waxay ciidanka yuhuudda ku noqotay nabar adag oo aan ka foqin ilaayi iminka waxayna xilligaasi weeraro kala duwan ku qaadeen ciidanka yuhuudda dadka shacabka ee deegaanada daanta galbeed ku dhaqan korneel rawci yuusuf sargaalkan darajadiisu waxay ahayd gaashaanla sare wuxuuna ahaa taliyaha qaybta jimicsiga sidoo kale wuxuu taliye ka ahaa xarunta tobabarka debdemiska isna waxaa lagu dilay dagaal ka dhacay deegaanka raciim milatariga saynada yuhuudda ayaana waxay dagaalka khaza ku waayeen saraakiil tiro badan sida ay ku waramayaan wargisyada ka soo baxa maamulka yuhuudda korneel yatasxaaq binu basaad sargaalkana isna waxay darajadiisu ahayd gaashaanla sare wuxuuna taliye ka ahaa guutadii aftah laga soo bilaabo sebtembar labada kun saddexiyo labaatankii wuxuuna sidoo kale taliye ka ahaa guutada baran sidoo kale wuxuu aa taliyaha qaybta howlgallada ee guutada galooni waxaana la dilay labiiyo tobankii diseembar labada kun saddexiyo labaatanka isaga iyo tiro kale oo askar ah kadib markii ay la kulmeen weerar dhabagal ah oo ay kooxaha muqaamadu falastiiniyiinta ka fuliyeen xaafadda shajaaciya ee waqooyiga marinka khaza
في قدري وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى
waa hagaaga qaybaha dhexe barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaan isla maraynaa markaana waxaad ku soo dhowaataan xubinta qalinka saxaafadda oo aan ku soo gudbinno qodobada ugu muhiimsan wararka ay qoreen saxaafaddu waxaana soo jeedinaya maxamed sheekh cali waad mahadsantahay haashim diyaaradaha yahuudda ayaa duqeymo culus ka fuliyay magaalada bayruud ee caasimada waddanka lubnaan saacadihii lasoo dhaafay gaar ahaan habeennimadii xalay diyaaradaha maamulka yahuudda ayaa duqeymo culus ka geystay magaalada bayruud ee caasimada waddanka lubnaan kuwaasoo dhaliyay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac xaafadda al awsaaci ee dhacda daanta koofureed ee magaalada bayruud ayaa ka mid ah meelaha ay duqeymaha ka dhaceen waxaana duqeyntu geysatay waxyaalo kala duwan oo isugu jira dhimasho dhaawac iyo burbur hantiyadeed ugu yaraan afar ruux ayaa ku dhintay halka tiro kale oo aada u badan ay ku dhaawacmeen waxaana jira dad ka hoos jira burburka dhismayaasha sida ay soo tebisay wakaalada wararka ee faransiiska ee lagu magacaabo a f b duqeymahan ayaa kusoo aadaya iyadoo saraakiisha maamulka yahuudda ay ku goondiyeen inay sii wadi doonaan duqeymaha bayruud iyagoona sheegay in ururka shiiciga ah ee la baxay xisbullah uu weli saldhigyo ku leeyahay daanta koofureed ee bayruud in ururka shiiciga ah ay degan yihiin cisbitaalka hoostiisa halkaasoo ay ku leeyihiin xarumo lagu keediyo dhaqaalaha cisbitaalka iyo dadka ku nool ayuu afhayeenka ciidamada yahuudda ninka lagu magacaabo daniel hegeri oo ah nin ku canbaxay beenta iyo barbagandada ku amray inay si deg dega ku faarujiyaan ayna qorsheynayaan inay ku beegsadaan duqeymo kale oo culus taasoo ay walaac xoogan ka muujiyeen dhakhaatiirta cisbitaalka hase ahaatee war ka soo baxay maamulka cisbitaalka asaaxil ayaa waxba kam jiraan ku tilmaamay warka ka soo baxay afhayeenka ciidamada yahuudda ee lagu magacaabo daniel hegeri iyagoona sheegay in cisbitaalku yahay goob loogu shaqeeyo dadweynaha shacabka ee xanuunsan iyo kuwa kale ee dhaawacyada qaba sawiro iyo muuqaalo laga soo qaaday cisbitaalka la duqeeyay ayaa lagu nashriyey mareegaha internetka waxaana laga dheehanay burbur xoogan oo soo gaaray cisbitaalka ilaa iyo haatan ma jirto war rasmi ah oo kasoo baxay ururka shiiciga ee la baxay xisbullah maadaama yahuudda sheegtay inay beegsatay goob muhiim ah oo ay deganaayeen yahuudda xaaqidiinta ah ayaa si labjibaaray duqeymaha ay ku beegsanayaan goobaha shacabka loogu adeego ee ku yaala dalka lubnaan tan iyo markii ay soo qaadeen ololo dagaaleedka ka dhanka ururka shiiciga ah ee isku magacaabay xisbullah yahuudda ayaa gudaha dalka lubnaan gaar ahaan koonfurta waxay ka geysteen duqeymo baan oo ay ku baabeeen dad badan oo shacab ah oon waxba galabsan dhinaca kale maxkamad ku taala dalka filibiin ayaa toddobiy toban dagaalyahan ku xukuntay xabsi daayin kadib markii lagu soo eedeeyey afduubka koob iyo labaatan qofood oo dalxiisyaal ahaa kuwaas oo u dhashay wadamada reer galbeedka dadka ay xukuntay maxkamadda reer gobol ah oo ku taala duleedka magaalada caasimadda ah ee tagu'ig waxaana ka mid ahaa laba hogaamiye oo ka tirsanaa kooxda abusayaf hiralyo sandos iyo ridando dolosa bishii abril laba kun oo dagaalyahano oo ka tirsan ururka abuusayafa oo ku hubaysan qorayaasha darandooriga u dhaca iyo baangado ayaa duumo dheereeya kasoo kaxiistay goobihii ay ku sugnaayeen ee ku yaala koonfurta filibiin waxayna weerar ku qaadeen jasiiradda sbrenton oo ah goob lagu dalxiisa oo ku taala dalka jaarka la ah ee maleysiya halkaasoo ay ku qafaasheen koob iyo labaatan dalxiisayaal oo reer galbeed ah geeska kale dowladda ruushka ayaa shaacisay inay burbursay diyaarado doronis ah oo weerar kusoo qaaday gudaha dalkaas wasaaradda dagaalka ee dowladda ruushka ayaa waray soo saartay maanta oo talaado ah waxay sheegtay inay ku guulaystay burburinta diyaarado doronis ah oo badan kuwaas oo ay kiyef kusoo weerartay ruushka ilaa iyo ugu yaraan siddeed iyo toban diyaaradood oo nooca doronista ah ayay wasaaradda dagaalka ee ruushka sheegtay inay burburisay kuwaas oo nidaamka kiyef ee argixisada ah kusoo weeraray ruushka sida warka loo dhigay warka kasoo baxay ruushka ayaa lagu sheegay koob iyo toban diyaaradood oo doronisa waxaa lagu burburiyay hawada gobolka brianisk halka saddex kalena lagu soo riday belegoron laba kalena lagu soo riday gobolka korseg halka deegaanada taalo iyo aryaalna midna diyaaradaha lagu soo ridin guddoomiyaha mandiqada taalo ee ruushka wuxuu qoraal uu soo dhigay barta uu ku leeyahay telegaraamka ku sheegay in warshad ku taalo gobolka ay waxyeelo kasoo gaartay weerarka doronista loo adeegsaday ee ukrein soo qaaday dowladaha ukrein iyo ruushka ayaa ooda isaga qaadaya diyaaradahan cidna wadin ee loo yaqaano doronista ee ku rakiban ama ku roran walxaa qarxa kuwaasoo bishaan aynu ku guda jirna oktoobar labada dowladood tiro diyaarado doronisa isku halgaadeen waxaana ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho dhaawac iyo mid hantiyadeed oo baaxad weyn dhinaca kale dab ayaa ka kacay xarunta shirkad filtaraysa shidaalka oo ku taala dalka suuriya warbaahinta nidaamka nusayriyada bashaar el asad ayaa tabinaysaa inuu dab ka kacay shirkad filtaraysa shidaalka oo ku taala gobolka ximis ee dalka suuriya oo ka mid ah gobollada ku jira gacanta nidaamka dhiigicabka ee hogaamiyo bashaar al asad dabka ayaa ka kacay qaybta gaaska warshadda waxaana uu dhaliyey holac xoogan oo ku fiday qaybo badan oo ka mid a warshadda kaas oo markii dambe lagu guulaystay mas-uulka shirkadda oo la hadlay wakaaladda wararka ee nidaamka nusayriyada ayaa tilmaamay in shirkadda oo kaashanaysa kooxaha debdemiska ee magaalada ximis ay ku guulaysteen inay bakhtiyaan dabka wuxuu tilmaamay in ilaa iyo waqti xaadirkan aan ogeyn waxaa rasmiga ah ee dhaliyey dabka iyadoona uu sheegay inay wadaan baaritaano lagu ogaanayo sababta dhalisay dabkan xoogan ee ka kacay warshadda ugu dambeyntii duqeyn diyaaradeed ayaa ka dhacday magaalada dimashiqa caasimadda dalka suuriya wararka ka imaanaya dalka suuriya ayaa ku waramaya in diyaaradaha maamulka yahuudda ay duqeyn ka geysteen magaalada caasimada ee dimashik ee waddanka suuriya duqeyntaas oo lagu beegsayo xubno ka tirsan ururka la baxay xisbullah duqeyntan ayaa ka dhacday xaafadda almazah oo ka mid ah xaafada ay ka kooban tahay magaalada dimashik ee caasimadda suuriya war ka soo baxay yahuudda ayaa lagu sheegay in duqeynta lagu beegsay sarkaal sare oo ka tirsan ururka shiiciga ah ee la baxay xisbullah iyadoona ay ka gaabsatay xubnihii kale ee la socday gaariga yahuudda waxay intaa ku dartay ninka duqeynta kula beegstay gudaha dimashik uu ahaa mas-uul maaliyadeed oo ka tirsan ururka shiiciga ah shaqadiisana ahayd hantida ka imaanaysa iiraan uu ku wareejiyo lubnaan sidoo kale war ka soo baxay nidaamka nusayriyada bashaar al asad ayaa lagu sheegay in duqeynta ka dhacday almaza ee dimashik ay ku dhinteen laba ruux halkay ku dhaawacmeen saddex kale duqeynta ayaa beegsatay gaari nooca raaxada ah sawiro laga soo qaaday gaariga duqeynta lala beegsay ayaa muujinaya gaariga oo si weyn u burburay xilliga la beegsanayo waxa uu marayay bartamaha magaalada waxaana goobta duqeynta ka dhacday soo buuxdhaafay dadyow aad u fara badan dhegaystayaal intaas ayaan kusoo gebagabeynaynaa xubintii qalinka saxaafadda oo aan kusoo gudbino wararkii ugu muhiimsanaa ee qoreen warbaahinta aan dib idinkuugu celiyo barnaamijka dhacdooyinka dunida iyo inta kaarsan
وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى
waa hagaag weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka dhacdooyinka dunida wuxuuna idinkaga imaanayaa warbaahinta islaamiga alfurqaan markaana waxaad ku soo dhowaataan warbixin ku saabsan maxay ka dhigan tahay kubiiritaanka sarkaal sare oo ka tirsan r s f militariga suudan waxaana warbixinta soo jeedinaya muxsen xasan xaaji toddobaadyadii tegey guuldarrada ayaa hareynaysay sufuufta maleeshiyaadka adacmu sariic amaba r s f ee uu hogaamiye maxamed xamdaan doqlo islamarkaana diriirta sokeeya kala dhexaysa militariga suudan laga soo bilaabo tabardarrida siyaasadeed ee u bilaabatay maleeshiyaadka xameeti oo ciidanka rasmiga ah ee suudan ayaa kaga taagroonaaday fagaaraha siyaasadeed iyo tacaatufka caalamiga ah ilaa laga soo gaaro guuldarrooyinkii maydaaniga ahaa ee maleeshiyaadka r s f dhabarka loogu saaray gobolka siinaar ee dhaca cidhifka koonfureed ee dalka suudan arrimahan iyo kuwo kale oo daahsoon oo iskugu jira guuldarrooyin maydaanka dagaalka ah iyo fagaaraha siyaasadeedba ayaa maleeshiyaadka r s f ee xameeti kala dhantaalay muuraalkoodii iyo macnawiyaadkoodii kuwaasi oo ay maamulkooda iyo maalgelintooduba leedahay dowladda sharta calanwadaha ka ah ee imaaraadka waxaana ciidanka iyo maamulka addacmu sariic laga dareemayaa quus ku aadan dagaalka ay halka sana iyo barka kaga jiraan dalkooda hooye ee suudaan dharbaaxadii ugu xanuunka badnayd ayaana maalintii shalay ku dhacday dhabanka r s f taasi oo marka loo fiiriya mushkiladihii ay wajahaysay addacmu sariic waxba kama jiraan ka dhigtay guuldarrooyinka dhabta ahna hadda ayay kuu bilowdeen ku macsalaamaysay maleeshiyaadka r s f ayaa la luudaya darbe caskari iyo mid macnawi ahba kadib markii uu sargaal sare oo ahaa taliyaha ciidamadeeda qalabka sido laguna magacaabo maxamed axmed kaykal abuucaaqilah uu ka soo goostay safka maleeshiyaadka si rasmi ahna uu ugu biiray militariga suudaan waana sida ay ku warramayaan wariyayaal ku sugan gobolka aljaziira ee dalkan arrintan ayaana waxaa ka dhalan doona sida ay sii adoorasayaan khubarada in ciidanka rasmiga ah ee suudaan uu dedejiyo howlgalladiisa caskari ee uu ka wado gobolka aljaziira oo ah halka ay ku xoogan yihiin maleeshiyaadka doqlo sargaalka sare ee maxamed kaykal abuucaaqilah oo maleeshiyaadka r s f hogaamiye ooga ahaa gobolka aljaziira ayaa sida ay tilmaamayso shabakada warbaahineed ee aljaziira oo soo xiganaysa masaadiir ku sugan suudaan marka laga soo tagay isku soo dhiibiddiisa ciidanka dalka waxa uu la soo goostay dhammaan xoogagiisii iyo agabkii militari ee ay ku hubaysnaayeen waxa uuna isaga iyo ciidankiisaba isku soo gacangeliyeen taliyaha ciidanka suudaan ee mantiqada albataan sarreeyo guute axmed shaacudiin si taasi la mid ah masaadiir xog ogaal u ah arrimaha addacmu sariic oo u hadlay kooxda ayaa aljaziira net u sheegay in goosashada iyo isku dhiibidda horjooga abuucaaqilah ciidanka suudaan ee uu hogaamiya ninkii ay doqlo ishayaan ee alburhaan aanay ku ahayn arrin kadis ah balse ay maalmihii u dambeeyey ee uu la joogay maxamed kaykal ay ka filaayeen arrimo ceenkan oo kale ah dhankiisa militariga suudaan ayaa si diiran u soo dhoweeyey tallaabada uu maxamed abuucaaqilah kaga soo goostay maleeshiyaadka r s f dhanka kalena isaga iyo ciidankiisa ay ugu soo biireen ciidanka suudaan maamulka sare ee militariga suudaan ayaana bogaadiyey go'aanka rasmiga ah ee ay gaareen abuucaaqilah iyo cutubyada uu la soo goostay kaasi oo ku aadan in ay ka barbar dagaalami doonaan militariga dalka ayna xabadooda ku sii jeedin doonaan maleeshiyaadka xameeti ee isku magacaabay addacmu sariic taliyo u hadlay ciidanka suudaan ayaana carabka ku adkeeyey in horjooga abuucaaqilah uu iskaga soo baxay maleeshiyaadka doqlo kadib markii ay u caddaatay gardarradooda iyo baadilka ay ku dulgaardinayaan waxa uuna r s f ku tilmaamay aalad rakhiis ah oo ay adeegsanayaan dowlado shisheeye oo ajandayaal gurican ka fulin raba suudaan sidaba uu hadalka u dhigay isla maalintii shalay bayaan ka soo baxay taliska ciidanka qalabka sida ee suudaan ayaa lagu sheegay in militariga dalka uu soo dhoweynayo tallaabadan geesinimada leh ee uu soo qaaday maxamed kaykal taliska ayaana ku nuuxnuuxsaday in ay albaabadooda u furan yihiin cid weliba oo ka soo baxaysa safka xameeti iskuna soo dhiibaysa ciidanka militariga ah ee dalka suudaan maxamed abuucaaqilah oo ah sargaalka ka soo goostay maleeshiyaadka gurmadka deg dega ah ee r s f ayaa waxa uu ahaa sargaal howlgab ah oo ka fadhiistay ciidanka suudaan sanadkii labada kun labaatan iyo labadii ayuuna unkamay xoogag uu ugu magacdaray dircu suudaan ama gaashaanka suudaan bishii agost ee sanadkii tegey ee labada kun labaatan iyo saddexda ayuuna iclaamiyey in uu taageersan yahay maleeshiyaadka addacmu sariic ee uu hogaamiye maxamed xamdaan doqlo shacabka reer suudaan iyo dalkaba ayuu sannadihii tegay abuucaaqilah kaykal saamayn xooggan oo iskugu jirta mid siyaasadeed iyo mid caskariba ku dhex lahaa waxa uuna xubin firfircoon ka noqday xisbi shacbi ah oo daneeya arrimaha guud ee mandiqada geeska afrika maleeshiyaadka r s f ayaa waxaa u suuragalay kadib markii uu ku soo biiray maxamed abuucaaqilah safkeeda in ay xaqiijiso ahdaaf siyaasadeed oo aad u ballaaran ayna ku soo qulqulaan tiro saraakiil ah oo horey ooga tirsanaa ciidanka suudaan r s f ayaana fursad u heshay in ay iska bari yeesho tuhmooyinka loo jeedinaya sida in ay yihiin maleeshiyaad ku kooban labada gobol ee kale ah daarfuur iyo gardafaan ee dhaca galbeedka dalka suudaan sidoo kale r s f ayaa abuucaaqilah ka faa'iiday khibraddiisii caskari iyo aqoontiisii durugsaneed ee uu u lahaa mandiqada dhacda bariga gobolka aljaziira halkaasi oo ka mid ah goobihii ay dagaaladii ugu adkaa ku dhex mareen labada ciidan ee ay kala hogaamiyeen alburhaan iyo xamdaan doqlo isagoona garab istaag caskari iyo mid loojisti ahba ugu deeqay maleeshiyaadka gurmadka deg dega ah haddaba maxaa keenay in horjooga maxamed kaykal abuucaaqilah uu ka soo goosta maleeshiyaadka addacmu sariic qoraaga iyo falanqeeyaha siyaasadeed ee reer suudaan casmi cabdirasaaq oo ka soo jeeda gobolka aljaziirah ayaa daaha ka rogay in ololaha wadahadalka ee ka dhexeeyey kaykal iyo ciidanka suudaan uu soo bilowday muddo laba bilood ka hor ah qoraaga casmi cabdirasaaq ayaana ku warramaya in qoyska uu ka soo jeeda abuucaaqilah ay doorka ugu weyn ka cayaareen isku xirka abuucaaqilah iyo ciidanka alburhaan sida uu ahaa qorshaha ka dhexeeyey ciidanka suudaan iyo horjooge maxamed abuucaaqilah waa in uu abuucaaqil ah maleeshiyaadka r s f ka xoreeya magaalada wad madani ee ah caasimadda gobolka aljaziira balse waxaa soo wajahay loolanna amni waxa uuna qorshaha u bedelmay in kaykal iyo ciidanka suudaan ay iska barbar dagaalamaan ilaa maleeshiyaadka r s f laga tirtiraya dhammaan cirifyada kala duwan ee gobolka aljaziira soo goosashada maxamed kaykal uu kaga soo baxay maleeshiyaadka r s f ayaana ka dhigan musiibatii ugu darneed ee ku habsata maleeshiyaadka tan iyo waayihiisii ugu dambeeyey abubakar cabdiraxiim oo ah khabiir u dhunduleela arrimaha amniga ayaa qaba in ku soo biiritaanka kaykal ee militariga suudaan uu ciidanka alburhaan ooga dhigan yahay guul caskari iyo mid macnawi oo baaxad weyn marka la joogo howlgallada militari ee uu ciidanka ka wada gudaha gobolka aljaziira waayo kaykal waxa uu hayaa macluumaad caskari oo ku saabsan maleeshiyaadka addacmu sariic waxa uuna ogaal buuxa u leeyahay meelaha ay ka taag daran yihiin maleeshiyaadka xameeti arrintan ayaana militariga suudaan u horseedi karta guul deg deg ah oo uu ka keeno gobolka aljaziira geeska kale hogaamiye sare oo ka tirsan maleeshiyaadka addacmu sariic ayaa sheegay in aanay kadis ku noqon tallaabada uu qaaday abuucaaqila balse bilihii lasoo dhaafay ay laba jeer oo kala duwan marsiiyeen taxqiiqaad amni sababo ku aadan inuu xidhiir dhowlo lahaa ciidanka suudaan sidoo kale hogaamiyahan ka tirsan maleeshiyaadka r s f ayaa quus ka muujiyey ku biiritaanka kaykal ee militariga suudaan isagoona sheegay in wax faa'iide ah uusan ka heleenin militariga suudaan sargaal khaa'in ah oo ku soo biiray safkooda waxa uuna sheegay in uu la soo goostay ciidan iyo agab militari ayna ka soo saari doonaan xukun caskari waa sida uu hadalka u dhigay ugu dambayntii waxaa maalintii shalay gobolka alqadaarif ee soodinta la leh gobolka aljaziirah iskugu soo baxay dad banaanbaxyaal ah oo soo dhoweynayay heshiiska ay wada gaareen militariga suudaan iyo cutubyada uu watay maxamed kaykal abuucaaqilah iyagoona sheegay waa banaanbaxayaasha e in ay tallaabadani ku farxeen sababo ku aadan in uu dagaalka ragaadiyey gobolkooda istaagi doono haddayba wada heshiiyeen militariga dalka iyo abuucaaqilah balse mid ka mid ah guddiga wax iska caabinta wad madani ayaa muuqbaahiyaha aljaziira u sheegay in horjooga kaykal iyo kooxdiisaba ay geysteen gabood falle ka dhan ah dadka reer suudaan ayna ku kaceen falal foolxun oo iskugu jira dhac boob iyo kufsi waxa uuna ku tilmaamay mujrim amaba dembiilo dagaal oo aanan sinaba loo cafin karin isagoona sheegay in hogaamiyaha guud ee dalka uu cafin kara xuquuqda caamka ah balse uusan cafin karin xuquuqda gaarka ah ee shacabka isagoona hadalkiisa sii raaciyey falalka jaraa'imta ah ee uu ku kacay kaykalna ma ahan kuwa isa soo dhiibid ku tirtirmi kara ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صو خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى
guud ahaana intaa ayaan ku soo gebagabeynaynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida tan iyo intaan ku kulmayno barnaamijkana mid la mid a waxaan idinku dhaafaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu
الذي أسرى عرفت الله في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي سبحان الذي أسرى عرفت الله في قدري وفي سعي وفي سمري وفي سمري وجدي ومفتقري ومفتقري سبحان الذي أسرى عرفت الله في النجوى في النجوى وفي السلوى وحين تحلق التقوى سبحان الذي أسرى عرفت الله في غرسي وما قدمت من أمسي وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت الله